dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ay qaadatay ilaa saddex kun oo macalimiin ah kuwaas oo barayaal ka noqon doona dugsiyada waxbarasho ee dalka macalimiinta laga qaatay jubbaland ayaa waxaa tababaraysa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyagoona tababarka kadib ka howlgeli doona dugsiyada waxbarasho ee deegaanada iyo degmooyinka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa sheegay in macalimiinta cusub ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ay dhowaan qaadatay qeybta ku soo aaday jubbaland uu u bilowday tababar muddo bil ah soconaya sida ula socotaan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in toban kun oo macalin la tababaro macalimiintaas oo ah dad dhallinyaro ah si ay uga faa'iidaystaan oo aqoon-yahanaa inay shaqo helaan waxaa horey loo qaatay oo kooxdii koowaad ama dafcaddii koowaad ahayd saddex kun ayaa la qaatay way shaqo galeen saddexaas kun wayna ka shaqeeyaan hadda dugsiyada dhammaan ee dalka soomaaliya ayay ka howlgaleen oo ka shaqeeyaan oo maaragtay shaqadii loogu talagalay u qabtaan oo ardada waxbaraan waxaa haddana mar labaad la qaatay saddexdii kun oo kale ku xogtay waxaa qoshuhu ahaa saddex saddex kun in loo qaato marka kooxdii labaad ama dafcaddii labaad oo saddexdii kun ayaa la qaatay markii la qaadanayana brocess baa la marsiiyaa marka kuwaas ayay ka mid ahaayeen kuwii maalinta dhoweyd aan soo dhoweynaynay oo nooga yimid gado iyo kuwii shalay aan tababarka u furay oo dhammaantooda marka ujeeddada iyo loogu yeerayo halkan loo keenana waxay tahay in qofka marka la shaqaalaysiiyo waa la tababaraa inkastooy horey macalimiin u ahaayeen oo u tababaraayeen haddana waa la tababarayaa muddo bilaa la tababarayaa bishaan oktoobar oo dhan waa la tababarayaa kabacdi waxaa la rabaa inay maaragtay ka howlgalaan ama ka shaqogalaan barayaashaasi dhammaan dowlad goboleedka jubbaland oo dhan xulidoodii markii u horeysaba waxaa la sameeyey linkii bay abalagareenayeen ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada federaalka markii linkigaas la sameeyey kullii qof kasta oo danaynaya buuxan karana shuruudahaas wuu abaleygareeyey markuu abaleygareeyey ama uu codsaday ayaa waxaa dhacday haddana waa la kala saarsaaray oo shahaadooyinkoodii muddo ay qaadatay in la kala saaro sababtoo waxaa la rabaa qofka la shaqaalaysiinayo macallinka laga dhigayo inuu yahay qof waxbarasho soo bartay ama uu maaragtay xiriir la leeyahay marka markii la kala saaray dad baa soo haray dadkii soo harayba haddana waxaa la sameeyey waxaa laga qaaday imtixaan imtixaankaas laba state kasta gaarkiisa looga qaadayey annaga laba xarumood baana loo sameeyey midna waxay ahayd beled xaawo midna waxay ahayd kismaayo imtixaankii bay haddana ku guulaysteen imtixaankaas markii ku guulaysteen ayaa haddana waxaa loogu yeeray intii ku gudubtay imtixaanka oo ku baastay iyadoo loo fiirinayo bercentageka iyo iyo iyo natiijooyinka ay ka keeneen degmo kasta iyo tirada ay soo dalbatay iyadoo la iswaafajinayo ayaa waxaa dhacday in maaragtay lagu yaro haddana imtixaankii afka ahaa ama oralka ahaa ama shafowga ahaa
macalimiintani la tababarayo hayaa marka ay tababarka dhammaystaan waxaa loo qaybin doonaa iskuullada kala duwan ee deegaanada iyo degmooyinka jubbaland si ardayda ay wax u baraan